أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan ندوة علمية oo ku saabsan kayfa nansuru nabiyana muxamadin sala allahu calayhi wasalam sidee ugu gargaari karnaa nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna ka dhacday masjidu jaamici alkhayr bishii rabiicu alawal sanadka kun afar boqol soddoniyo lix oo waafaqsan sanadka laba kun iyo shan iyo toban bishii koowaad labiyo labaatankeedii waxaanu noo jeedinayaa kelimadan asheykh muuse maxamed cabdiraxmaan tarax
haddana waxaan idiin fasaxaynaa inaad ka faa'iidaysataan nadwadaas cilmiyeed waxaa kelmadda labaad ay noqon doontaa xukmu shaatimi rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maqaamka iyo darajadaasi uu u yeelay cidda aflagaadaysa ama durta xukunkiisu waxa uu noqonayo iyo mowqifka aynu ka joogsanayno kelmaddaasi labaadna waxa aynu u dhiibayaa ku soo dhoweynayaa inoo sharaxi doono inoo balballaadhin doono sheekhana sheekheenna sheekh muuse maxamed cabdiraxmaan tarax falyatafadal ishaykhu maajuuran wamashkuura
alxamdu lilaah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ilaa yowmi اddiin allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid waxaanu insha allahu tacaala si kooban aanu tilmaan uga bixin doonaa xukmu shaatimi rasuuli sala allahu calayhi wasalam xukunka uu yeelanayo qofka aflagaadeeya ee caaya amba dhaleeceeya rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhowr qodob oo ku saabsan arrinkaa aadka iyo aadka u foosha xun ee qof kasta oo qalbigiisa wax iimaani uu ku jiro qalbigiisa uu ka dhidhiayo ee ku samaynayo murugo iyo tiiraanyo in la aflagaadeeyo oo wax laga sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala kii ummaddaa uu doortay inuu mugdiga ka saaro oo iftiinka waxa weeye markaas uu soo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala kii raxmatan lilcaalamiin naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala kii waxa weeye markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga uga dhigay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam sayid walada aadam aadam waxuu dhalo kii ugu mudnaa ee ugu sharafta badnaa ee afdalu lkhalaa'iq ah kii sifaadkiisa wanaagsan tilmaanteeda aad markaas maqlayseen iyo wax ka mid a in wax laga sheego oo la aflagaadeeyo waa arrin aada iyo aada u fool xun oo arrintii qof kastaoo ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba u rumaysan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam si dhaba u rumaysan uu ka murugoonaayo foolxumadiisuna markaas ayna ka qarsoonayn caayitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la caayo axkaam kala duwan oo badan oo ad adag ayaa culimmadu ay tilmaameen oo kutubtooda waxay markaas ay ku sheegeen iyo koo u cuskanaya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaaca culimmadu ay isku waafaqeen iyo hadallada culimmadu ay ku fasireen arrinkaasay ku caddeeyeen ay ku sharaxeen waxaana wanaagsan in qofka ardayga ah ee daalibulcilmiga ah uu akhristo kitaabka sheikhulislaam ibnu teymiya uu masaladaa ka qoray ee la idhaha waxa weeye asaarim almasluul calaa shaatim arasuul masaladaas si aada iyo aada ayuu u balballaadhiyey oo u faahfaahiyey oo adilada kala duwan ee qur-aanka leh ee sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam leh ee ijmaacaadka culimmada soo guurintooda leh ee hadalkii saxaabada leh ee hadalkii taabiciinta leh ee hadalkii a'immada islaamka leh dhammaan si waxa weeye markaas waafiya oo cid uga isaga ka dambeysay siduu uga hadlay inuu uga hadal ayaa markaas waxa weye u caddeeyey in markaas la barto oo waxa weeye aanu faafinno oo dadka dhexdooda waxa weye markaas xukunka qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya amba ilaahay subxaana wa tacala aflagaadeeye amba islaamka aanu dadka aada ugu dhex faafinno loo sheego ayaa laynooga baahan yahay si markaa kooban oo muujas ayaan insha allahu tacaala dhowr masalo u tilmaami doona masalada ugu horeysa waxa weeye cayda ilaahay subxaana wa tacaala la caayo amba cayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam la caayo amba cayda islaamka la caayo waa gaalnimo qofku uu ku gaaloobayo dul iyo waxawey markaas hoosba sir iyo caadba gaalnimo cad weeye oon haba yaraatee wax murug waxa weeye qarsoodiya uuna uuna ku jirin qofka caayaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ha ahaado qof ictiqaadsan cayda rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay xaaraan tahay ha ahaado qof bannaysanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam caydiisa ha ahaado qof ka moogan oon garanahayn ictiqaad ictiqaadkiisa cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam alcaaya waa gaalnimo cad oon wax waxa weeye markaas laga soo reebayo iyo waxa weeye markaas wax qofka yacni la eegayo inuu markaas aaminsan yahay inay cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu aaminsan yahay inay xaaraan tahay iyo inuuna markaas aaminsanayn inuu yahay markaas qof salaada tukanaya iyo inuun ahayn midaan tukanaya loo eegi maayo mujarad cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam la aflagaadeeyo ee la caayo waa gaalnimo cad waxaana taa u daliila adilada sharcigaa ee le kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaaca culimmadu dhammaantood ay isku waafaqeen wax ka mid ayaa insha allahu tacala n marka ugu horeysa tilmaami doonaa aayaadka qur-aanka ee culimmadu u deliishadeen cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacaaya inay gaalnimo cad tahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi alam yaclamuu annahu man yuxaadid illaaha warasuulahu faana lahu naara jahannama khaalidan fiiha ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu ku sheegaya qofka ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye markaas colaadiya qofka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la colaytama colaadiyaa inuu naarta jahannama uu gelaayo oo uu ku waaraayo caayitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la caayo amba ilaahay subxaanah wa tacaala la caayo waxa weeye colaadin iyo barbar cararitaan ilaahay rasuulkiisii waxay markaas la colaadiyey oo waxay markaas wax laga sheegay noqonaysa aayadduna waxay sheegaysaa in qofkaasi qof gaala uu yahay oo naarta jahannamo uu ku waarayo waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku yidhi walain sa'altahum layaquulunna inamaa kuna nakhuud wanalcab qل أبالله وآياaته ورسuuله كنتم تستهزiئuuن لاa تcتdirوu قad كفرتم baعda إيmaaنiكم aayaddaas waxay sariix ku tahay oo ay ku caddahay qofka ku jeesteesa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa inuu qofkaasu gaaloobayo inaan laga aqbalahayn inuu ku cudur daarto waan ciyaaraye dhayalba iga hayde dhab igama ahayn waddada ayaan markaas waxa weeyaan ku jaraaye laga aqbali maayo caayitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la caayo ba caayitaanka ilaahay subxaana wa tacaala la caayo caayitaanka islaamka la caayo jees jeesitaan iyo ku ciyaaritaan ka weyn waxa weeye markaas ma jiro sidaa awgeed aaddu waxay nas sariixa oo cad ay ku tahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala caaya qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya qofka diinta islaamka caaya qofka qur-aanka iyo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala caya wax ka sheegaa inuu gaaloobayo oon laga aqbalahayn markaas cudurdaar ah inuu yidhaaho markaas dhab aniga igama ahayn waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku yidhi ina aladiina yuؤduuna allaha warasuula lacanahum اllahu fi اdunya wاlآakhira waacadda lahum cadaaba muhiina ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadda wuxuu inoogu sheegayaa kuwa dhiba ilaahay subxaanaه wa tacaala kuwa dhibaya kuwa rasuulka ilaahay subxaanaه wa tacaala dhibaya ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisa inuu ka fogeeye uu kadhe- kaga dheereeyey adduunye iyo aakhiraba aakhirana inay leeyihiin cadaab wax dulaynaya oo muhiin ah aayaddaas waxay sheegaysaa xukunka uu yeelanayo dhibitaanka ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa weeye markaas la dhibo ee lala yimaado wax ilaahay subxaanaه wa tacaala dhibitaana ee aflagaado ah oo caayitaana iyo dhibitaanka rasuulka salى اllahu calayhi wasalam la dhibo ee ay ka mid tahay waxay markaas caayin laba xukun baa ilaahay subxaanaه wa tacala uu ka dheli cayda ilaahay subxaanaه wa tacaala la caayo amba cayda rasuulka salى اllahu alayh wasalam la caayo in ilaahay subxaanaه wa tacaala qofkaa ku nacdale adduunye iyo aakhiraba nacdo sure macnaheedu waxa weeye in ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisa uu ka dheereeyey uu ka fogeeyey qofka adduunye iyo aakhiraba la nacdalo ee ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisa uu ka dheereeyo uu ka fogeeya qof gaala mooyaane wax kale ma noqonayo marka cayda ilaahay subxaanaه wa tacaala la caayo cayda rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam la caayo inay gaalnimo tahay ayaa aadda wej- qeybtaasu ay kaa tusaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ihi aakhiran waxa ilaahay u diyaariyey cadaab wax dulaynaya qur-aanka kariimka ah dhammaan marka la akhriyo cidda ilaahay subxaanaه wa tacaala u ballan qaado cadaabu muhiin waa dadka waxay markaas kufaarta ah qof waxay markaas gaal ah gaalada marka laga warramayo ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu sheegay inuu u diyaargareeyey aakhiro cadaab wax dulaynaya oo muhiina in markaas qofka dhibitaanka ilaahay iyo rasuulkiisa la imanaya gaaluu yahay ayaa aayaddaas ay tilmaamaysa waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacd an taxbada acmaalukum waantum laa tashcuruun aayaddaas ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ugu yeedhay dadka ahluliimaana iimaanka ah ee ilaahay subxaanaه wa tacaala si dhab u rumeeyey waxaa loo sheegayaa aadaabta waajibka ay tahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lala khidaabayo ee lala hadlaayo sida markaas ixtiraamkii aadaabta ay ku jiro in rasuulka calayhi salaatu wasalaam loola hadlo oo inaan codka kor loogu qaadin codkiisa waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadda aakhirkeedu ku sheegay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka lala hadlayo lala khidaabayo codka lala jahro oo kor loogu qaado inay keensan karto in waxa weeye markaas qofka camalkiisa uu buro oo waxa weeye markaas uu gaaloobo haddii mujarad in qofku codkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam codka kor uu ugu qaado oo qaab markaas ixtiraam darro ah uu waxa weeye markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam codkiisa uga qaylisi ugu qayliyo markaas kor ugu qaado ugu jahriyo hadday keeni karto markaas inuu qofka camalkiisa buro maxaad u malaynaysa qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosoo cad u caaya ma camal baa qofka u jiraaya waxaan shaki ku jirin in qofka camalkiisu uu waxa weye markaas buraayo oo waxa weye qofkaas uu gaaloobayo aayaadkaas iyo qaar kale oo waxa weye markaas hadda inaan sheegi karin wakhtigu inoogu kooban awgeed waxay sheegayaan ay ku cad yihiin qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayo inuu qofkaas markaas qof gaala u noqonayo oo uu gaaloobayo caayitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la caayo dhibaatooyin iyo mafaasid waxay markaas ayaa ku jira waxyaabo waxay markaas gaalnimo ah ayaa ay xambaarsan tahay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya waa beenin ilaahay subxaanahu wa tacaala la beeniyey waa dacnitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la dacniyo ee waxay markaas la aflagaadeeyo waa dacnin iyo duritaan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dura soo diray la la durayo oo waxay markaas wax laga sheegayo beeninta rasuulka calayhi salaatu wasalaam la beeniyo waa beenin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay markaas la beeniyey ayay noqonaysa gaalnimadaas ayaa ka dhalanaysa qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu caayo waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala caayay ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray qof beeniyey ayaa u noqonay rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayaa dacnu fi shariica waa shariicadii ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka u soo dhiibay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo waxyooday oo la duraayo oo wax laga sheegaya ayaa markaasay noqonaysa waayo cirdiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay uu soo diray ee risaaladii fariintii inoogu soo dhibay ciddigiisa ma- marka wax laga sheego waxay noqonaysa markaas duritaan iyo wax ka sheegitaan ilaahay subxaana wa tacaala diintu usoo dhiibay wax laga sheegay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo kufrun bihi waa gaalnimo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu gaaloobay ayay noqonaysa suurtagal maaha isagoo qofku rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumaysan inuu haddana oo si dhaba u rumaysanoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacdiiminaya oo weyneynaya inuu haddana markaas waxa way caayaa suurtogeli mayso qofka qalbigiisa kuma wada kulmi karaan rumayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rumaysan yahay iyo caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu caay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo ee la aflagaadeeyo waxaa ku jira muslimiintii oo dhammaantood waxay markaas la caayey oo waxay markaas la duray marka gaaladu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas khalqigoo dhan uu soo diray ee innaka ilaahay subxaana wa tacaala inoogu hanuuniye u noo fududeeye inaanu rumayno inaanu waxay markaas shareecadiisa waxay markaas aanu rumayno aanu qaadanno markay waxay markaa rasuulka caayaan innaka ayaa waxay markaasayna caay laa shaka fii dalik intaa la fahmo weeye qofka waxa weeye markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexdeena ku caaya in badanna waa dhacdaalo wa- wa- waxay markaas waad ogsoontihiin arrinkaas waxa weeye markaas waa qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu caayo dhammaan dadka muslimiintao dhan qof waxaweye markaas caaya buu noqonaya oo duray marka rasuulka ilaahi subxaana wa tacaala uu soo diray waxay markaas u caayo tusaale yar baan markaa idin siinaya hadduuna qofka adiga ku caayin laakiin waxay markaas cid aad qadarinayso ood jeceshaha u caayo aabbaha waxa wey markaas u caayo hooyadaa u caayo qofkaas qof hadiga ku caayo miyuuna noqonahayn ya wuu noqonaya soo maaha iska dhaaf aabbaha iyo hooyada waxa wey markaas maanta haddii qa- dadka qabiilka lagu qabiilkaad ka soo jeedo la caayo waxay markaas qofkaas qof waxa wey markaas adna ku caayo wax ku ayuu- ayuu noqonaya maxaad u malaynaysa rasuulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray ee ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas inoo khalqigoo dhan waxay markaas ilaahay subxaana wa tacaala inooga doortay ee ilaahay subxaana wa tacaala naxariista inooga soo dhigay ilaahay mugdiga inagaga badbaadiyey qofka caaya ma qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam keliga caaya buu noqonay wuxuu noqonaya qof waxay markaas ilaahay subxaana wa tacaala soo diray aflagaadeeyey diintii ilaahay subxaana wa tacaala uu la soo diray qof afla- aflagaadeeye buu noqonaya qof dadka muslimiinta dhammaantood aflagaadeeye oo dhaleeceeye buu noqonaya caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya waa kufrun zaa'id can mujarad alkufr gaalnimo keli ah oo qofku uu ku dhaco way ka siyaadsanta waayo gaalnimadu way kala daranta marka caayida rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya gaalnimo qura ma aha waa gaalnimo waxay markaas dheeraada iyadoo ay gaalnimo tahay haddana cidda la caayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la eego gaalnimo waxay markaas raaran oo isa saaran ayay noqonaysa qofka waxa weeye markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya gaalnimada markaas uu ku jiraa way ka daran tahay qofka waxay markaas gaalka ah laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan caay iyadoo mid waliba gaalnimo uu ku jiro qofka waxa weeye gaalnimadiisu ay tahay ku ridooba rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu caayo gaalnimadiisaasi way ka xun tahay qofka sidiisa waxay markaas gaal u ah qofka ku gaalooba ridada ah, gaar ahaan caayitaanka ilaahay subxaana wa tacaala caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caay waxaa alimaam albukhaari fii saxiixii uu ku soo wariyey in kacb ibn ashraf alyahuudi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhibi jiray oo waxay markaas u aflagaadayn jiray waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi man likacb ibn اlashraf war ninkaa yaa iga qabanaya ninkaa waxay markaas aflagaadeynaya ee waxay markaas wax iga sheegay yaa waxay markaas ninkaa iga raaxayn oo iga qabanaya fainahu qad aada allaha warasuula ilaahiy rasuulkiisii buu dhib bal hadda u fiirsada nin gaal ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo uu siiyey ayaa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga soo sheegay inuu rasuulka aflagaadeeyey oo rasuulku u caay isagoo weliba gaala laakiin nabad iyo heshiis muslimiinta kula joogay markaasee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ninkaa ayaa iga soo qabanaya ilaahay iyo waxa weeye rasuulkiisii buu dhib maxaad u malaynaysaa qofka isagoo islaam sheeganaya rasuulka caaya calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay subxaana wa tacaala caaya ilaahiy rasuulkiisii waxay markaas dhibaya haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof gaala oo waxa markaas wax ka sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo hadalkaa ka yidhi maxaad u malaynaysa qofka markaa islaam isagoo sheeganaya qof muslima sheeganaya haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam caay ma gaalnimo waxay markaas taa ka daran baa jirta ma islaamnimo ayaa qofkaasi waxay markaas u haysta waxa culimmada islaamka ay ku ijmaaceen oo ay isku waafaqeen qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya inuu gaal yahay ijmaacaana hal caalim in ka badan baa soo wariyey oo soo guuriyey wuxuu leeyahy alimaam isxaaq ibnu raahuuya ajmaca almuslimuun calaa ana man saba allaha aw saba arasuul annahu kaafiru bidalik waxay muslimiinta isku waafaqeen qofka ilaahay caaya amba rasuulka caaya inuu arrinkaa ku gaaloobay wain kaana muqiran bikulli ma anzala allah ha ahaado qof qirsan oo le waan rumaysanay wax kastuu ilaahay subxaana wa tacala soo dejiye hadduu wax kasta idhaho waan rumaysanahay oo laakiin rasuulka u caayo amba ilaahay subxaana wa tacaala u caayo gaalnimadiisa muslimiintu way isku waafaqsan yihin sheekhaas بمنهج أونلاين aymadii selafka ka mid waxaa alimaam maxamed ibnu saxnuun yidhi ajmaca alculamaa calaa ana shaatima الnabiyi sala allahu calayhi wasalam walmuntaqisa lahu kaafir waxay culimmadu isku waafaqeen qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeye iyo qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yasa ee xaqira inuu waxa markaas kaafir yahay walwaciidu jaarin calayh bicadaab illaah in ballanqaadka ilaahay subxaana wa tacaala u ballanqaada cadaabkiisuna uu ku dareerayo waman shaka fii kufri shaatimi nabiyi sala allahu calayhi wasalam kafar qofka ka shakiya qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya gaalnimadiisa waxay markaas qofka ka shakiyaana waa uu gaaloobay lianna aridaa bilkufri kufrun waayo gaalnimada rasuul- ee rasuulka la caaya calayhi salaatu wasalaam waa gaalnimo qofka waxay markaas gaalnimada raali ka noqdaa ee inay gaalnimo tahi waxay markaas ka markhaati kicwaanaa waa uu gaaloobay kayr waaxid oo culimmada ka mida ayaa markaas soo guuriyey ijmaaca in aimada islaamka ay isku waafaqsan yihiin in rasuulka calayhi salaatu wasalaam alcaayana gaalnimo noqonayso waxaa soo gudagelaya cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax kastoo curfi ahaan iyo dhaqan ahaan lagu tiriyo inuu noqonayo cay rasuulka calayhi salaatu wasalaam la la caayay mid sariixoo cad ha noqdo cay qayaxan ha noqoto aw tacriidan wa kinaaya sarbeeb ha noqoto ha ku timaado markaa oraah iyo hadal qofka afka uu ka yidhaaho ha ku timaado ficil waxa markaas uu samaynayo ha ku timaado ishaara iyo tilmaan wax kastoo markaas cay noqon kara oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofku waxa weeye markaas uu kula kaco si alla qaabku doono markaasa kula kacee cay bay noqonaysa xukunkeeduna waxa weeye markaas waa gaalnimada cad ee aimada islaamku dhammaantood sida ay u wada sheegeen masalada labaad ee masalada uga gudbayna waxa weeye saabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam murtadun kaafir wa naaqidun lilcahdi in kaana dimiyan waxadu jariimatihi alqatl bila istitaaba qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya waa qof murtad ah oo gaal ah hadduu yahay qof gaal ah markiisa hore oo muslimiinta nabad iyo heshiis kula noolaa ballantiisi way buraysa balantiisa caydaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u caayay ayay ku buraysa sida xadiidkii markaas aanu soo tilmaamaynay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii yahuudiga ahaa ee wax ka sheegay uu yidhi yaa ninkaa markaas iga raac waxa weye iga soo qabanaya dabeetana markii dambe saxaabadu waa tii waxay markaas dileen markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkii ciidanka ay ka qaateen xadka markaas qofka caaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof muslima ha ahaado marka hore amba qof waxay markaas gaala ha ahaado oo waxa weye muslimiinta heshiis kula noolaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayay xadkiisu waxay markaas waa in la dilo kii gaalkaana balantiisu waxa weye markaas waa way buraysa saasaa aimada islaamku ay dhammaantood waxa weye markaas ay ku wada tegeen waxaa ibnulmundir uu leeyahy sheekha la yidhaha ajmaca cawaamu alculamaa waxay culimmadu dhammaantood isku waafaqeen calaa ana man sabahu alqatl qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya inuu waajib ku yahay in la dilo waxaa sidaa markaa laga soo naqliyay alimaam maalik wاleyث ibnu sacd وaxmed bnu xambal waisxaaq ibnu rahuya washaafici waxa uu soo naqliyey sheekh abubakr alfarisi la yidhaha min asxa- culamada shaaficiyada ka mid ah ijmaca almuslimiin inay muslimiintu markaas isku waafaqsan yihiin in la dilaayo qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ee aflagaadeeyey haddaba hadduu markaa muslim yahay in xadkiisu yahay in la dilo waa ijmaac culammada muslimiintu dhammaantood ay isku waafaqsan yihin wax khilaafo haba yaraata ka dhexeeyaana ma jiro hadduu yahay qof waxa wey markaas gaal ah oo muslimiinta heshiis kula noolaa oo dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayay ballantiisu way buraysa xadkiisuna waxa wey markaas waa in la dilo waa sida markaa akar alcucaamad badankooda culimmadu ay ku tegeen min asaxaabati waaltaabiciin iyo aimada islaamka kale khilaaf waxa markaas daciif ayaa ku jira oo waxa weeye markaa abu xaniife laga soo naqliyey inuu markaas isagu yidhi waxa weeye mar hadduu gaal ahaa hal maru waxa weye markaas uu caayo ee waxa weeye ku buri mayso waa khilaaf daciifa laakiin culimmada kale sida ka muslimkaa loo dilaayo ayaa ka gaalka ah ee muslimiinta heshiiskuna noonaa ballantiisuna ay u buraysaa hadduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka wax ka sheego ay ballantiisu ay u buraysaa in la dilaana markaas waajiba u tahay wuxuu leeyahay alkhadaabi laa aclamu axada ikhtalafa fii wujuubi qatl qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ma garanaya cid isku khilaaftay inay waajib tahay dilitaankiisa waxaa sheekh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacala kitaabka saari lmasluul uu wax way markaas ku sheegay adilo aada iyo aada u badan oo caddaynaysa ka muslimkaana markaas in xadkiisu yahay in la dilo markuu gaaloobo kadib ka waxa way markaa dimigaana isagana sida saxda in ballantiisu ay jabayso oo ay burayso waajibna markaas ay tahay in la dilo adiladaa markaas ku soo aroortay qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya in la dilaayo wax ka mid ayaa insha allahu tacala doonaynaa inaan si yaroo kooban u tilmaano tilmaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam koox ayuu amray in la laayo wuxuu amray in la laayo la dilana waxay ahayd caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waxay markaas caayay jamaacana kooxna dad ahna saasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku dilay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii fatxu maka waxa weye furashadeeda ay dhacday ee markaas waxa weye la soo galay wuxuu amray ninkii ibnu khatal la odhan jiray ibnu khadal in markaa la dilo walow kacbada waxay markaa tiirarkeeda isagoo haysana hal arkee in waxay markaas la dilo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam amray nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegayo iyadoo dadkii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaan wada saamaxay laakiin isaga tiirarka kacbada xataa isagoo haysta haddaad aragtaan dila baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa taabiciga abubarza la yidhaha uu soo wariyey waxau yihi aklada rajulu liabi bakr sidiiq ninbaa hadal adag abubakr sidiiq ku yidhi hadal adagoo aan wanaagsanayn bu abubakr sidiiq nin ku yidhi saxaabigii saxaabada ugu sharafta badnaa ugu mudnaa markaasa waxaan ku ihi aqtulu ma dilaa markaasaa waxa weye waa uu hiifay buu yihi markaasuu wuxuu gu yihi laysa haada liaxadi bacda rasuuli اlahi salى اllahu alيه waslm akhrajahu الnasaa-i dilitaankaas aflagaadaynta markaas qofka lagu dilaya uma sugna rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kadib cid yacni rasuulka ayuunbaa ciddii aflagaadaysa loo dilay ee marka aniga hadalka adigu igu yidhi xaq uma lihid inaad markaa tidhaaho aan ma dila waxaa markaa culimadu xadiidka waxay aarka markaa ka deliishadeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidda wax ka sheegta xadkiisuu yahay in la dilo sa abubakr radi allahu canhu caddi waxaa soo arooray min xadiid ibni cabaas nin indhala ayaa wuxuu lahaa gabadh waxay markaas addoona oo ilmo waxay marka umuwaladu carruurta waxay markaas uu ka dhalo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas ayaa caayi jirtay wax ka sheegi jirtay wuxuu soo qaatay dabeeto ninkii indhaha lahaa seef amba bir xadiida oo af leh markaasuu caloosha kaga taagay intuu caloosha ka saaray ayuu waxay markaas ku cuskaday saasuu ku dilay markii dabeeta rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay dhiiggeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay hadow mid waxay markaas aan meelna loo raacahayn ayaa uu ka dhigay wuxuu markaa hadur dhiiggeeda uga dhigay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee caayis mar haddii loo dilo alimaam abu daawuud wanasaayi baa soo saaray waxaa ka mid ah adilada tilmaamaysa qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya in la dilaayo xataa hadduu qof gaalo muslimiinta heshiis kula jooga uu yahay oo ballantiisu ay burayso qof xarbi a waxa markaasuu noqonayo qisadii kacab ibn اlashraf saxiixeynka markaa ku soo aroortay min xadiis jaabir in waxa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka aflagaada ay ka soo gaadhay uu yihi ninkaa markaas ayaa iga qabanaya ilaahay rasuulkiisii waxa markaas ayuu dhibay markii dambena waa kii maxamed ibn maslama waa kii waxa markaas qaabkii gaarka ahaa ee waxay markaas kutubtu siirada qoraysa waa kii een ku dilay kacabna heshiis buu ku- muslimiinta kula noola laakiin caydii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu caayay ayaa heshiiskiisa uu ku buray saasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u idmay saxaabadii oo uu ku amray inay markaa dilaan waxaa markaa nusuustaas ay tilmaamaysaa in qofka waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya qof muslim oo gaalooba ha noqdo oo ridoobey ciido ku ridoobey amba ha noqdo waxay markaas qof markiisa horeba gaal ah oo muslimiinta ku dhex noolaa dabeetana rasuulka caayay in labadaba waxa weeye markaas la dilaayo masalada saddexaad waxa weeye qofka markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya toobadda ma laga aqbalaya ma laga dalbay waxay markaas inuu toobad keeno xadkiisa uu gaaloobay kanna balantiisu waxay markaas way burtay xadkiisuna markaas waa in la dilo laakiin haddii waxa weeye markaasuu yidhaa waan toobad keenay toobadda ma laga aqbalay se intaan la dilin toobadda markaas ma loo soo bandhigay masalada markaas wuxuu shekh islaam ibnu taymiya raximahullah waxa iyo culimada kaleba ay tilmaameen in markaas khilaaf uu ku jiro waxaana waxay markaas uu rajaxay oo toddobiyo waxay markaas isagoo u daliishaday waxay markaas toddobiyo labaatan daliil inay waajib tahay markaas in la dilaayo oon toobaddiisa la aqbalin macnaheedu hadduu toobad keeno oo xataa toobaddiisu waxa weeye markaas sax ay noqoto isagii ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas ayay toobad u kala dhexaysa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ka dhacu waxay markaas meel kaga dhacay xadka uu yeelanaya waxay markaas waa alqatl waa dilitaan xadkaana waxa waxay markaas xaq u leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma noola oo waxay markaas hadduu cafiila dee suurtagal ma inuu ka cafiyo sidaa awgeed mar walba waxay markaas waa la dilay culimo fara badanoo aimo waaweyna ayaa waxay ku tegeen qowlka hadduu marba qofka ras- qofku rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayo xataa hadduu toobad keeno in xadka dilitaanku waxay markaas uuna ka dhacay qaarkood waxay kala qaadeen markaas qofka gaal gaalka sidiisa marka hore gaal ahaa iyo qofka muslimka ah marka gaalka waxay dhahan waa laga aqbalaya toobadda isaga laakiin ka muslimka toobadda caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga aqbali maayo culimada qaarkood waxay kala farqiyeen inuu qofku caayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala caayo waxna cayda ilaahay subxaana wa tacaala la caayo waa gaalnimo ilaahay subxaana wa tacaala xaq waa hadduu qofku ka toobad keeno waa laga aqbalay laakiin cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo iyaday gaalnimo tahay haddana qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel kaga dhacay buu noqonay oo xadgudub ku sameeyey marka rasuulku ma ka saamixi kara ma dhacayso waxaway markaas waa in la dilo sida waxaway markaas daahirka ah waa in waxa weye markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam caydiisa qofka waxay markaas caayaan marna dilitaanku uuna ka dhacayn inuuna marnaba ka dhacayn sidaa waxay markaas shekhu islam ibn taymiya raximahullah adilo fara badan buu tilmaamay oo insha allahu tacaala markaas kitaabka aad ka eegi doontaan ood waxa weye aad ka fiirin doontaan waxaa markaas aanu waxa weye markaas ugu baaqayna cid kastoo waxa weye markaas mas-uuliina oo waxa weye markaas cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar hadday soo noqnoqoto gaalada intaynan gaalin dhexdeena kusoo noqnoqoto in waxa weye markaas xadka dilitaanka sidii loogu fulin lahaa qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya si arrinkaa looga haro oo qof waliba markaas uga joogsado sidii xadkaa loogu fulin lahaa waxay markaas in layska kaashado oo waxay markaas dadka culimmada ah iyo waxay markaas dadka cuqaasha odayada ah inay waxay markaas dowladdeena la hadlaan ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas khayrka waafajiye si ay markaas u cad ay yacni xukunkaa sidiisaa loogu fulin lahaa sanad iyo laba sanadoo la xidho maaha qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya xadkiisa sanad iyo laba sano ha la xidho meel markaas dee daliil wada- wadaaddo markaas dee wax kale kari waawanbaa ka dhigtoon maaragtay dee intaasun yaa ku tuntunsade laakiin meel ay ku soo aroortay dee ma jirto xadkiisu waa in qoorta laga jiro qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ta markaas waxa weye dhammaanteen laynoo baahan yahay inaanu fulino inagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaacayna inakoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hortegayna in wax laga sheego la aflagaadeeyo waa in la dilo qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya cayada ambiyada kale la caayo waxay la mid tahay caayitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo walow cayada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha ka dembi weynaato laakiin ambiyada kale caayitaankeeduna waa lamid waxaa la yaab leh gaalada caqli daraantooda caqliyaridooda iyo lidashada gaalada waxaa ku tusaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas nebi maxamed baa caaya cayna uu ka nasahay ilaahay baana subxaana wa tacaala ammaanay kuwa waxay markaas caaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam afalagaadeynayana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay markaas uga arguday adduunyada ilaahay subxaana wa tacala uga arguday qaab waxa weeye markaas ilaahay subxaana wa tacala uga arguday qisas iyo waxay markaas tusaalooyin fara badan bayna leedahay taas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciddii waxay markaas soo martay caalamka ee waxay markaas wax ka sheegtay in ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada waxay markaas aakhiraba intaan la gaadhin in waxay markaas uu uu kaga argoostay qaar baa waxay culimmadu tilmaameen sida alxaafid ibn xajar waxay markaas uu soo guurinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay oo ilaahay subxaana wa tacala waxay markaas masub ku saliday oo uuna ka tegin ilaa maski waxa weeye uu nafta ka saaro waxay culimadu waxay markaas kuway qisooyinkay soo wariyeen ka mid a ninkii waxay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas wax ka sheegi jiray ee marka la aasaba markaas dhulkuu soo tuuri jiray ee dhulkuu u aqbali waayey marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka waxaa isagu waxba ma gaadhsiinayo laakiin cirib xumada isaga waxay markaas yeelanaya laakiin caqli cumadooda xaggan uga socdo waxaa ka mid a muslimiintu waxay markaas waxay sheeganayaan maalan yahuud waxay sheeganayaan inay waxawey markaas nebiyullaahi muusa inay waxay markaas raacsan yihin bay sheeganayaan soo maaha si saxan uma raacsan hadday u raacsan yihin nebiyullahi ciise ayay waxay markaas rumayn lahay nasaara waxay sheeganayaan inay waxay markaas nebiyullahi ciise inay raacsan yihin si saxan uma raacsan waa way beeninayaan waayo hadday sax aan u raacsan yihin nebi maxamed bay sala allahu alayh wasalam rumayn lahay oo nebiyullahi ciise ku bishaariyey qof muslim oo nebiyullaahi muuse wax ka sheegaya oo odhanaya gaalada gaalada yahuuddan ku carogelinaya amba nasaarada waxaa ciisan wax ka sheegaya nasaaran ku carogelinaya lama arkayo laakiin caqli xumada gaalada waxa weeye markaas nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bay isleeyihin caaya saad muslimiinta wax ugu gaadhsiisaa waxna waxay markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma gaadhsiin karaan muslimiintana waxay markaas waxba ma gaadhsiin karaan waxaa taa ka si ayaa daran qofka maantayna dhex jooga ee waxay markaas islaamka ku abtirsanaya haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam caay ee markaas aynan waxba ka soo qaadahay ee kuwa gaalimada caddaystay gaalimadooda marka hore iyo cadaawadooda ay caddahay marka horeba warkoodu waa cadda cadaawadoodana waa cadda laakiin kaa islaamka ku abtirsanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay kaasaa ka gaalimo xun iyadoo kuwaasuna gaalimo caddaystay waxaanu markaas waxa weeye taa ka faa'iidaysanayna in rasuulka calayhi salaatu wasalaam cayadiisa aanu lidka ahnoon meel uga soo wadejiisan oo waxa weye markaas sidii wax looga qaban lahaa sidii waxay markaas wacyigelin iyo tawciyo fara badan dadka loogu samayn lahaa cayada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas looga digi laha inanu samayn gaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayisa waxaanu ka qaadanayna iyana markaas inaynan gaalada jeclaan in waxay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu waxay sunnadiisa inaanu rasuulka baranno in rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas aan weyneyno masalada ugu dambaysa aan ku gebagabaynayo waxa weeye waxay culimmadu isku ijmaaceen oo kale qofka caaisha bint abi bakr sidiiq oo zawji nabiy sala allahu calayh wasalam rasuulka xaaskiisiiya qofka waxay markaas ku gana ee ku sheega wixii ilaahay subxaana wa tacala uu ka beri yeelay ee suuratu nuur ilaahay subxaana wa tacala aayaadka tobanka ah uu kaga beri yeelay ulaaika mubara'uuna mima yaquuluuna ilaahay u yidhi oo xumaanta ah qofka caaisho ku gana qofkaas waxay markaas waa gaal waxaana ka mid a raafidada shiicada ah ee wadamo fara badan muslimiinta waxay markaas kusoo dhex faafaya kusoo dhex fidaya caaisha bint abi bakr sidiiq oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan uu ku soo dejiyey la akrinaayo ayay zine ku sheegayeen rasuulka waxay leeyihin ahlbeytkan uu helina rasuulkanu jecel suurtagal baa inay rasuulkana jeclaadaan caaisho xaaskiisiiyana iyo firaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya qofka ku idhaa adiga waa ku jecela laakiin xaaskaagaan caaya ka hor sinaan ku sheegay mid iyaga ka mid miyuu jecel yahay xaaskiisa in la caayo sidee kuwa islaamkooda sax uu noqonaya caaisha bint abibakr sidiiq caayi ee wax ka sheegaya arrinkoodu waxay markaas iyakana ma fududa caayida waxay caaisho la caayo waa caayitaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caayo wax kale ma aha dumarkii rasuulka kale sala allahu calayhi wasalam sida saxda ah iyakuna waxay markaas waa la mid ayay yidhaaheen intaasaan masalada kusoo koobaya ilaahay subxaanahu watacaala waxay markaas حق كوا وحي مركز دغيستا وحي مركز فهمي نغا دغو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه waxay ahayd walaalayaal kelmaddaasi ugu dambeysay labadii kelmadood ee galabta baxay xukmu shaatimi rasuuli sala allahu calayhi wasalam galabta biidni illaahi tacaala labadaasi kelmadood ee mashaayikhdu ay soo jeediyeen ayaynu qaadanaynaa labada mowduucee kale iyaguna muhiimka ah waxaynu qaadan doonaa biidni illaahi tacaala kolka aynu salaada maqrib tukanno kolkaa baaraka allahu fiikum aynu ka faa'iidaysanno cilmiga culimmadu inoo akhriyeeyaan iyo xalaqaadka iyo majaalista dikriga ilaahayna haynaga yeela jala wacala aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wajazaakum allahu khayra wabaaraka allahu fiikum
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed